wasiiro ku tirsan ah dowladda koonfur galbeed oo iyo ku-midayinka wasaaradda amniga cadaaladda iyo arrimo diinta dowladda koonfur galbeed ayaa kulan wadatashi alwaaladan ururada bulshada rayidka odayaalka dhaqanka dhalinyarada iyo bilaanta degmada xudura ee xarunta gobolka bokola kulankiyaa ujeeshay weliba u saahayay wacyigelinlan ka sameeyay ururada bulshada kaaseyto oo ka saabsanaya nabadda iyo horumarinta arrimo bulshada si linku guduba isku dhaca dagaalka kadhiyo xudura onkuhoreynta iyo weliba milisay ku hadalay gadoomiyaha arrimo bulshada iyo gadoomiyaha degmada xudura yo weliba iyo sheegeen in dowladda kula shaqeeyan bulshada nabadda bulshadii reer huduru dadweynihiiu dhagankii i lafdhabartii haweenkii dhammaantii oo arday maybuwaaha sida oo dowladdaana ini maybuwaa lakulunte nacabaabulle la baraarujiide noo bulshadii afjeka hadalaw eedi eedaanka maasigna iyadan maasin ururada bulshada dhammaantiyo nabadaas walaskul shaqeeyo hay runahaantii dadoomaanaa qaabkaasan shaqeeyow madaan meelaan hugudoba wasiirayaal isagoo eedan mahadsan meelin waybuaha welsinkaweerey analasan wacyigeliy wacyigelintaasoo ah wacyigelintaasoo ka saabsan dhinaca amniga ley iyoonintow qaabka bulshada maanaha leenla dhaqmow iyo nabadgelyada ka saabsan yahatana kulankan wasiirka wasaaradda diinti iyo awqaafta dowladda koonfur galbeed soomaali nuuru siidow baaba yaa bogaadiya horumarka ku jara degmada xudura waanunkoyni magaaladun xudur may haytay shaqaaqo yaroo kudhiidi suus wasiirka amnigi sheegi arrinta meelfaylani mara hayte may rajeeyeen maalmaha insha allahu tacaala iniya isku dhammaato iyo isku gudubta marka ka community ahaan arrimaha bulshada dadka inshaqeeya maadaama aysan atiin wacyiga dowladeed oo haddii aysan geega ku shaqeeya haytaan wali lambaahanyo kulley fahamsantiin dad oo dowladnimada geega hagarab surumiyo kudaba shaqeeya ma aragnay haddi kudibna ma aragnay dad badan gidaalkiin kooyi doono laakiin isan shaqeeya haytana may arrimaha bulshada unku eedan yani barnaamijyaadkun haddi surun waa run haddii dowladnimadii burburta walaagii isan wakhtigaan ha geliideen adduunka ilaahay qofka bini'aadanka wala anka qaalisan usabii wakhti sheego nololiin inta badan mayha ka batay ini degmadoon xudur haata degmadoon xudur nabadgelyin naqata wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya xasan cabduqaadir
wali ogtiin ase gadoomiyaha walkuta taabaday magaaladan walyaro shaqaaqe ee kudhay waa walqornaayo walqornaayna lan reebo korma leh ilaahay qoray intii nabadqudhimanta ilaahay naxariista intii dhaawacayna ilaahay caafiya arantiyay i xalshe waliin kooyay odayaasha dhaqanka deegaankan ka weynaayo oo muqdisho iyo xamarku kooyan iyo wasiiradanu i tiim kaleoo maxkamaddii ciidamada qalabka sida ayaan kooyan yowa ka jaraana ilaahay wali ku rajeena in arrintaas hal degdega lagu deero wal kalena ninkuk dhimana wal kalena ninkuk dhaawacana langaar langneebi ma jirta walaanka muhiimsan oo dadkeen in ogaadaan lafadaa dowladnimada shaqsi ma ee shaqsinima leh dowladda bulshadu bulshadaas imaamulshe oo gacmo isqobsaday intaasleyo dowladnimada la sheega kulankuna ujeedadiisa haytiyaa sidii ururada bulshada lanku wacyigelin lahaya horumarinta arrimo bulshada si lan helaa deegaan nabad ee